واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا macruufa
hadday joogaan qaybta qaraabo agoomo iyo masaakiin aan dhaxalka wax ku lahayn wax ka siiya kulana hadla hadalsan oo naxariis leh wax ka siiya siismo aan ka badnayn saddex meelood oo meel maalka laga tegay ee dhaxalka waana in marka hore la bixiyo deymaha marka deymaha la bixiyo iyo wixii uu mowtanaha ka dardaarmay inta soo hartay baa waxaa loo qaybinayaa warasada si waafaqsan sharciga qof dhaxalka wax ku lehna oo warasada ka mid ah si gaar ah wax looguma dardaarmi karo